buuq iyo fooda ayaa hareeye kulana iskugu yimaadeen xubnaha baarlamanka dalka uganda kadib markii laba xildhibaan oo ku sugnaa kulanka isku gacan qaadeen feerna isla dhaceen sida laga dhihanaya muuqaal laga soo duubay howlka uu kulanka ka dhacayey buuqa ayaa dhashay kadib markii xildhibaan lagu magacaabo antoni yakol oo laga soo doortay mandiqada waqooyi ee kilaaka uu ku fadhiistay kursiga xildhibaan kale oo lagu magacaabo zaki waxaana taasee dhalisay in labada xildhibaan isku gacan qaadaan muuqaal ku baahiyey internetka ayaa muujinaya xildhibaan si adag loo garaacayo markii dambena ku dhacayo dhulka oo mirdaboolmaya iyadoo sidoo kale la arkayay haweeneyda afhayeenka baarlamanka uganda oo goobta ka cararaysa islamarkaanay ku geedaaman yihiin qaar ka mid a ilaalada gaarka ah war ka soo baxay guddoonka baarlamanka dalka uganda ayaa lagu sheegay in shaqada laga joojiyay ugu yaraan labiyo toban xildhibaan oo ka tirsan baarlamanka kuwaasoo qayb ka ah gacanka hadalka ka dhacay xarunta baarlamanka uganda isqabqabsiga gacanka hadalka ee xubnaha xildhibaanada baarlamanka ayaa dunida canka ah taasoo loo badinaya khilaafka iyo ismarin wayga siyaasadeed ee ka dhex jira baarlamanka kuwaasoo haddii ay kula kulmaan gudaha baarlamanka cid ka aragti duuban ku bilaabayo foodo taasoo sababaysa in lagu kala cararo gudaha xarunta baarlamanka halkaana uu ku baaqdo kulankii la iskugu yimaaday